أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lixiyo afartanka hijiri qodobbada aan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah jubbada hoose maxaan ka ognahay khasaaraha ka dhashay weerarkii maanta ka dhacay ceelka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo waa imise tirada dhimashada iyo dhaawaca askarta murtadiinta jubbaland wararkii ugu dembeeyey iyo macluumaad xasaasi ah faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobbada kale waxaa ka mid ah muddo konton cisho ah kadib waxaa soo dhammaanaya howlgalka waxa loogu yeero atmis haddaba maxaa cadowga uga hirgelay duulaankoodii ka dhanka ahaa islaamka iyo muslimiinta ma jiraan ahdaaf ay xaqiijiyeen inta howlgalkaasi socday maxaan ka ognahay khilaafaad ka hareeyey kooxda riddada soomaaliya iyo xabashida etoobiya etoobiya ma ka mid noqon doontaa howlgalka cusub ay gaalada qorsheynayso maxaa dhici doona bisha diseembar ee soo socota falanqeen iyo xogo culus ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonnaa insha allah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan hogaamiyaha maamulka gaalada u adeega ee jubbaland oo mar kale ka soo horjeestay in heshiis siyaasadeed uu la galo xasan guurguurte iyo wefdi kismaayo ka laabtay iyagoo faramaran wax natiijo ahna gaadhin saraakiil ka tirsan f b i-da maraykanka oo soo gaaray muqdisho iyo kooxo hubaysan oo wiil soomaaliyeed ku dilay magaalada nairobi waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa munaasabad lagu caleema saarayey nabadoon ee dooratay jufo ka tirsan beesha gaaljecel oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka qayb gashay faafreebka ayaad ku maqli doontaan qodobbadaasi wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalhaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasha andalus ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaadna si toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa jubbada hoose maanta weerar culus ayaa ka dhacay ceelka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo halkaas oo lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale hogaamiyaha maamulka gaalada u adeega ee jubbaland oo mar kale ka soo horjeestay in heshiis siyaasadeed uu la galo xasan gurguurte iyo wefdi kismaayo ka laabtay iyagoo farmaran wax natiijo ahna aan gaarin waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga waxaan bashiir caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga mareegta faafreeb haddii aan guud marno waxaa ku daabacan faahfaahino laga helayo weerar ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo biyo ka dhaansanayay ceelka deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada maleeshiyada murtadiintu waa lix murtad oo laba ka mid ah ay saraakiil tahay iyo dhaawaca toban murtad waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo hubaysan oo wiil soomaaliyeed ku dilay nairobi xilli soomaalida ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan caasimadda nairobi ay wajahayaan dilal iyo gowrac ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah magaaladaasi waxaa lagu dilay wiil dhalinyaraha ah oo ka soo jeeda soomaaliya dilkan ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda islii ee ka tirsan deegaanka kamukunji ee magaalada nairobi waxaana ilowreedyo maxalli ah ay soo sheegeen in wiilkaasi dhallinyarada ah ay dileen rag watay mooto oo ku hubaysanaa baastoolad kooxda dilka geysatay oo lagu sheegay burcad ayaa toogasho ku dilay wiilkan dhallinyarada ah oo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan cabdulaahi ibraahim kadibna waxay kasii qaateen burcadu teleefoon uu watay elowreedyo ayaa soo sheegay in xilliga wiilkan dhallinyarada ah la dilayay uu hortaagnaa albaabka laga galo dabaqa lagu magacaabo d d balaza oo ku yaal waddada laba-iyo tobanaad ee xaafadda isley elowreedyadu waxay intaa ku dareen in albaabka lagu hordilay wiilkan soomaaliyeed ay ka muuqatay rasaas iyo dhiig taasi oo walaa xoogan ku beertay dadkii ka egdhowaa goobta dilku ka dhacay waxayna tani kusoo beegmaysaa xilli xaafadaha soomaalidu degto ee nairobi ay toddobaadyadii dambe kusoo badanayeen dilalka iyo beegsiga gaarka ah ee ka dhanka ah dadka soomaaliyeed haddaba aan dhegaysanno qof goobjooge ah oo dhacadaasi ka warbixinaya waqti xaadirkan wiil soomaaliyeed baa lagu dilay magaalada islii gaar ahaan jolof street markaad section tree usii socoto d d plaza meesha loo aqaano dadka kasaayan oo ay garanayeen niman tuugal baa toogteen oo hub wateen ma la aqaano ma taleefon miyaa waxbay wateen way toogteen wuu dhintay ilaahay u naxariisto meesha buu ku dhiig baxe naftana meesha uu go'day muuqaalihiisa iyo dad video kasoo duween masoo dhigi karo waayo waa arin naxdilna waaye qof dhinta waaye ilaahay u naxariisto soomaaliya is ilaaliya
waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa axmed madoobe oo mar kale diiday in uu heshiis siyaasadeed la galo xasan sheikh iyo wafdi kismaayo faramarnaan uga laabtay waxaa mar kale bariiqday iskudayo lagu doonayo in la isugu soo dhoweeyo xasan gurguurte iyo hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland ee daacadda u ah dowladda kenya kadib shirar maalmo qaatay oo kismaayo uga socday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo axmed madoobe islamarkaana la doonayey in xal loogu helo khilaafka u dhexeeya xasan gurguurte iyo hogaamiyaha maamulka dabarilifka jubbaland ayay dadaaladaasi kusoo idlaadeen guuldaro ilawareedyo ayaa sheegaya in wasiirka difaaca kenya iyo taliyaha sirdoonka ay iyagoo fara maran dib uga laabteen kismaayo axmed madoobe ayaa ka biyadiiday dhammaan qodobadii dhexdhexaadinta ee loo soo bandhigay kuwaas oo uu usoo dhibay william ruto xubno ka tirsan wafdiga kenya oo dib ugu laabtay magaalada nairobi ayaa laga soo xigtay inay ku qanceen dhammaan doodaha axmed madoobe islamarkaana uu ku adkaystay qabashada doorashooyin isaga u gaar ah maxamed cabdi afey oo horey uga tirsanaa ururka igad islamarkaana booqday kismaayo ayaa sheegay in ay la soo kulmeen wax ka duwan wixii uu xasan gurguurte u sheegay madaxda kenya wararka ayaa intaasi ku daraya in hogaamiyaha maamulka dabarilifka jubbaland uu isku diyaarinayo in uu qabsado doorasho uu isagu isku caleema saari doono islamarkaana uu diidan yahay habmaamul siyaasadeedka xasan gurgurte ninkan oo kenya wakiil uga ah jubbada hoose ayaa isku arkaa siyaasi ka awood badan xasan sheikh wuxuuna isbuucii hore si cad u sheegay in maleeshiyaadkiisu ay ku fashilmeen olol dagaaleedkii ka dhanka ahaa shabaabulmujaahidiin isagaoo xukuumadda muqdisho ku weedeeyey in ay ka baxday dhammaan balamihii ay horey ula gashay waa markii labaad oo ay fashilmaan iskudayo lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo hogaamiyaasha maamulada villa soomaaliya iyo kismaayo james swan ayaa horey sidan oo kale ugu fashilmay inuu axmed madoobe dib ugu celiyo muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa saraakiil ka tirsan f b i-da mareykanka oo yimid magaalada muqdisho waxaa magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho si dhuumashaha ku yimi wafdi ka socda waaxda f b i-da mareykanka oo hay-ad sirdoon oo qaabilsan amniga gudaha dalka mareykanka saraakiisha ameerikaanka ee yimid muqdisho ayaa kulamo la qaatay taliyaha maleeshiyada booliska ee xukuumadda muqdisho ninka lagu magacaabo asad diyaano qoraal kooban oo lasoo dhigay barta ex ee xukuumadda muqdisho ayaa lagu sheegay in saraakiisha f b i-da ay kala hadleen sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada tallaabada ay saraakiisha f b i-da maraykanku ku yimaadeen muqdisho ayaa kusoo aadeysa iyadoo dhowaan muqdisho uu si qarsoodiha ku yimid taliyaha c i eda maraykanka kaasi oo la kulmay xasan sheekh maxamuud iyo sanbalolshe dowladda maraykanka ayaa kaalin weyn kaga jirta duulaanka milatari ee lagu soo qaaday soomaaliya waxaana hay-adaha sirdoonka maraykanka ay muqdisho ku tacdiibiyaan dhallinyarada soomaaliyeed ee eed looga dhigo waxyaabo aan jirin faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan qaybaha hore ee barnaamijkan waan ku guda jirnaa markan iyo muddo konton cisho ah kadib waxaa soo dhammaanaya howlgalka waxaa loogu yeero atmis haddaba maxaa cadowga uga hirgelay duulaankoodii ka dhankahaa islaamka iyo muslimiinta ma jiraan ahdaaf ay xaqiijiyeen inta howlgalkaasi socday maxaan ka ognahay khilaafaadka hareeyay kooxda ridada soomaaliya iyo xabashida etoobiya etoobiya ma ka mid noqon doonta howlgalka cusub ee gaalada qorsheynayso maxaa dhici doona bisha disembar ee soo socota falanqeen iyo xogo culus oo arrinkaas ku aadan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya oo aan soo dhoweynayaa walaalka cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir maxaa cusub oo soo kordhay dhinaca khilaafaadka ridada iyo wararka ku saabsan arrimaha geeska afrika waad mahadsan tahay walaalka muddo konton maalin ah ayaa waxa ay ka hartay wakhtiga uu ku eg yahay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee loogu yeero admis iyadoo isbahaysigaas uu hareeyey khilaafaad aad u xoogan kaas oo saameeyey shaqada howlgalkooda ashahaada la dirirnimo dhanka kale mugdi ayaa waxaa la gelinayaa bashiirow mustaqbalkooda marka uu dhammaado kan hadda socda waa waqtiga hadda bisha disembar ee nagu soo aadan aad iyo aad aad iyo aad marka bashiir wasiirka gaashaandhigga ee kooxda ridada soomaaliya murtadka lagu magacaabo cabdulqaadir maxamed nuur ayaa maanta waraysi uu bixiyey waxa uu ku caddeeyey in ciidanka etoobiya aysan soomaaliya sii joogi doonin islamarkaana dalka isaga holeelayaan bisha disembar ee soo socota waa tan iyo wixii ka dambeeyey markii khilaafka ay sheegeen in etoobiya iyo kooxda xasan sheekh usoo ka dhexgalay waa aad iyo aad marka wasiirkan murtadka wasiir tiktok waxa uu tilmaamay in howlgalka cusubi ay gaaladu doonayaan in dalka looga dhawaaqo aysan xabashidu ka mid ahaan doonin dowladaha laga saarayana ay etoobiya qayb ka tahay waa micnaha meelaha ay dalka ka joogaan in etoobiya laga saarayo waa sida iyagu ay rabaan laakiin etoobiya iyadu ma ogolaan doontaa waa mid la isweydiinayo muddada uu soconayo ayuu ku sheegay mid kooban wuxuuna intaa ku daray in dowlado cusub ay ku soo biirin doonaan inkastoo uusan magacoodu sheegin waa dowladaha qaybta ka noqonaya ee howlgalka cusub waa kuwa waa kuwa loo diyaarinayo waxa waxa ay ku tilmaameen howlgalka cusub si fiican walaalka hadalka wasiirka gaashaandhigga ee kooxda ridada waxa uu imaanayaa fatra aamusnaan ah isla markaana ay socdeen kulamo hoose oo la doonayey in lagu dhammeeyo xiisadda kooxda ridada iyo dowladda xabashida ee etoobiya waa tahay haddaba dowladda etoobiya ee cabdulqaadir ma u hoggaansami doontaa awaamiirta kooxda ridada ay ku doonayso in ciidamada xabashida dalka looga saaro dabeeqada bisha soo socota ee disembar aad baad umahadsantaa bashiir mar kale waa su-aasha la isweydiinayo tan iyo markii uu soo bilowday khilaafka ka dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda etoobiya xukuumadda adis ababa ayaa siyaabo kala duwan waxa ay oga hadashay masiirka ciidankeeda ku sugan gudaha dalkeena muslimka ee soomaaliya etoobiyana waxa ay sheegaysaa in dalkan ay u joogto maslaxaddeeda balse aysan u joogin qorshe cid kale waxa ay fiirsanaysana ay tahay danaheeda ayna haddii ay dantu kallifto aag ka caagan dagaalka ay ka samaynayaan gudaha dalka soomaaliya sida bishii juun ee bartamaha sanadkan uu ka dhawaajiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya gaalka lagu magacaabo nebiyo tedla
cabdulqaadir muxuu yidhi gaalkan waxa uu leeyahay sida aan kuu sheegay codsigu ma ahan mid ka imaanaya soomaaliya oo keliya ayuu leeyahay haddiise uu ka yimaado marka aan ka soo baxno mas-uuliyadda nala saaray beesha caalamka haddii ay danaynayso joogitaankeenna ciidamada etoobiya ee soomaaliya diyaar ayaan u nahay in aan waajibkayaga gudanno laakiin inta ka horeysa ma doonayno in aan arrimahaasi galno ayuu leeyahay annaga waa ay noo fududahay marka aniga iyo adiguba aynu u wada hadalno sidii laba qof oo etoobiyaan ah oo kale ciidankeenna in aan soo celinno oo aan dejinno aag dagaalka ka caagan marka hadalkiisa waatan sida uu u dhigayo gaalkan bashiiro sida aad og tahay arrimaha ka jira soomaaliya haddii ay halis ku noqdaan amniga qaran ee etoobiya ma ahan miday cid uga fasax qaadanayso waxa aan qaadaynaa tallaabo noo gaar ah ayuu yidhi kaafirkan la yidhaahdo nebiyu tedla xilli uu waraysi siinaya mid ka mid ah warbaahinada dowladaha reer galbeedka iyada oo ay kooxda ridada taagan tahay halkaas etoobiyana ay sheeganayso in ciidankeeda ay soomaaliya u joogaan maslaxaddeeda aysan waxba ka gelin cid kale ayaa haddana xukuumadda xasan garguurte waxa ay doonaysaa in ay lugaha la soo gasho asmo kale oo saameyn doonta geeska afrika waa tahay cabdiqaadir ma la dhihi karaa khilaafkan u dhexeeya etoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya dowlado qaar oo xasan sheekh taageeraya fursad ayay u arkaan wa waa ayba tahayba sida dowladda masar oo kale waxa ay ka dhex arkaysaa fursad markaa uga bannaan balse etoobiyana ay kala dhexayso cadaawad gun dheer waxa ay doonaysaa in ay ciidankeeda soomaaliya keento iyo kooxda ridada oo sida ay wararku sheegayaan qorsheynaysa in ay ciidanka masaarida buuxiyaan booska xabashida waa haddii fursadwaa fursadda ay u arkayaan waa masar waa haddii fursaddaas ay ka faa'idaysan karaanba laakiin masar waxaynu ognahay haddii ayba fursad dagaal raadinayso webiga niil ayay difaacan lahayd oo etoobiya aad og tahay oo dadkeedii maanta caqabada ay haystaan marka bilihii lasoo dhaafay bashiirow ee xukuumadda alkaahira waxa ay soomaaliya ku soo daabulaysay hub kala duwan oo ay ugu deeqday murtadiinta balse taasi waxa ay ka caraysiisay nidaamka abiy axmed oo iyagana sheegay in ay hubeynayaan maamul goboleedyada riddada cabdulqaadir ma dhici karaa caqabado kale oo kooxda riddada soomaaliya ay kala kulmayso hadalkan fariinta ah ee u diraysa etoobiya bashiiro aad baad u maadsan tahay waxaa jira caqabado kale oo kooxda riddada ka hortaagan in ciidanka xabashida ay dalka ka saarto waana maamul goboleedyada ay etoobiya ka dhistay soomaaliya kuwaas oo sheegaya in aysan aqbalaynin in etoobiyaanku uu ka baxo dalka booskoodana ciidamo kale la geliyo waxaana maamuladaasi ka mid ah kan koonfur galbeed ee uu hogaamiyo murtadka lagu magacaabo cabdilcasiis lafta gareen si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa halka ay xaaladdu ay ku biyshubato sanado badan oo ay cadowgan ku midaysnaayeen la dagaalanka shareecada islaamka ayay u muuqdaan kuwo markaa dhabarka isu jeedinaya waxaynu alle ka rajaynaynaa in uu ka dhigo fadro cusub oo ay ka faa'iidaystaan muslimiinta bariga afrika kuna soo ceshtaan sharafkooda iyo cisigooda aad buu umahadsan yahay walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani ayuu kaasi ahaa oo caawa igala qaybgelayay barnaamijka faafareebka wararka
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qaybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi haye suweyb aadaad u maadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan qidaaca khaza saacadihii lasoo dhaafina waxaa la diiwaan geliyey duqeymo aad u xogan oo ay ku shahiideen dadiiw aad u fara badan ilaa afar xasuuq ayaa lasoo wariyey inay ka dhaceen qidaaca khaza kuwaasoo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ku shahiideen dad gaaraya afartan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo kow kale duqeymihii maanta dhacay waxay si gaar ah u beegsanayeen waqooyiga qidaaca ilaa lix iyo toban ruux ayaana lasoo werinayaa in halkaasi ay ku shahiideen tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay hadda maraysaa afartan iyo saddex kun shan boqol konton iyo labo halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol iyo labo kun toddoba boqol lixdan iyo shan kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah weeraradooda oo loo adeegsaday sawaariikh waxaa lagu beegsaday goob fariisin u ahayd ciidanka sahaynada oo ku taala bariga xaafadda ashujaaciya sidoo kale muqaawamadu waxa ay sheegeen inay beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula kadib weerar ka dhacay ee agaarka masjidka al amiin ee ku yaala mukhayamka jabaaliya ee waqooyiga magaalada khaza warbaahinta muqaawamada dhankeeda waxa ay faafisay muuqaalo lagu soo bandhigay howlgallo ay fuliyeen mid ka mid ah muuqaaladaasna waxaa lagu daawan karaa iyagoo beegsanaya taangiyada sahaynada si gaar ah nooca meerkaafaha loo yaqaano bashiirow dhanka kale dowladda qatar ayaa waxay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay ka baxday wadahadaladii lagu doonayey in lagu soo gabagabeeyo dagaalka khaza ee u dhexeeyey maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin xukuumadda qatar waxa ay sheegtay inaysan kasii mid ahaan doonin dhexdhexaadayaasha iyadoo dhanka kale warbaahinada reer galbeedka ay ku waramayaan in dowladda saliibyada maraykanka xukuumadda dooxa ay gaarsiisay qaraar ah in hogaamiyaasha muqaawamada ee dooxa ku sugan halkaasi laga eriyo wakaaladda wararka heroteris waxa ay ku warantay caawa in dowladda qatar ay hogaamiyaasha muqaawamada ay gaarsiisay fariin ah in uusan sii shaqayn karin xafiiskooda siyaasadda xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakininaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markan iyo wilaad islaamiga hiiraan munaasabad ka dhacday deegaanka nasare ee hosaga mukayle oo ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu caleema saaray nabadoon cusub oo ay yeelatay jufada cismaan abiikar oo ka tirsan beesha gaaljecel waxaa munaasabadda ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoonkii hore ee jufada cismaan abiikar nabadoon macalin maxamed eeq daa'uud diini isagoona xilka ku wareejiyey nabadoonka cusub ee jufada cismaan abiikar nabadoon daa'uud cismaan muumin waxauna ka dalbaday jufadiisa in ay cafiyaan lana shaqeeyaan nabadoonka cusub بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أول وآخر إلى ما أسكال سبحانه وتعالى إلى بنكم هذنينا سبحانه وتعالى نسوى فجي خير كان إبرواقضان إخوة بعد حمد الله آه، مرت شرفك ولايده هيران نقوضة واسك أرسال قبي ولما أنتوا دوي مهسنين مدك إن شاء الله تعالى وأنا بدوك كبد إلا سارة كبد إلا أرضي وحبد كبد إلا الحذر فره فره إلا أرضي بعد بعد وقاليس إن شاء الله تعالى فرهي باشي آه، وحبد كم مغنى ay raadinaysay insha allahu tacaalaa waxaan ugu wareejinaynaa awalan waxaan u dhiibaa nabadoonkeenna ismaaciil aadan ana oo ah macalin maxamed daaq daa-uudiini waxaanu ku wareejinaynaa nabadoonkeen nabadoonka ismaaciil aadan isagana wuxuu ku wareejinayaa walaalkay nabadoon daa-uud cismaan muumin waxaana- waxaana rajaynaa insha allahu tacaalaa in ilaahay kitaabkiisa nagu hogaamiya cadowguna uu xaggayna ka soo gelin muslimiinta inta ilaahay kitaabkiisa nagu hogaaminayna samicnaa wa adacna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sidoo kale goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada cismaan abiikar nabadoon daa'uud cismaan muumin isagoona ballanqaaday in jufada uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا ليال وما هسيهن ولا يذا هيران أي أغسر رئيسو Een, teenna hoose ay u- ay ku jirtaa iyo beesha gaaljecel is-ogaasku ugu sarreeya iyo nuqubadeeda nagala soo qayb gashi maaragtaa muslimiintan meesha nabadoonka ku dooranaysay waa mahadsan yihiin Ee, xilkii igu is ugu wareeji macallin deeq ee ummadda ay ii dooratay ee hadda liigu wareeji ee intaanu culamahay intaanu dowladda horteeda liigula wareeji ee waxaan ku ballanay beeshayda inaan kitaabka ku hogaamiye kitaabkaasaa maaragtaa ku hogaaminaa insha allahu biidni illaahi alkariim waana aqbalay Ee, adinka ma ila aqbasheen xilkaas aan qaadi oo kitaabka ilaahay aan inan idinku dhaqa adinka aad iigu dhiibteen ma ila ballan qaadeen inan kitaabka ilaahay ku dhaqan allahu akbar Waa- waa mahadsantihiin kitaabka ilaahay aan idinku dhaqayaa insha allahu intaa meesha joogta oo maaragtaa hubkooda haysta iyo inta maaragtaa fikirayso ahludiinka meesha jooga dadka islaamka oo meesha jooga waxaan idinka codsanaa in maaragtaa meesha dhinaca aan ka jirno dowladda islaamka aan ugu beeqanahay inas cadowga ilaahay ka soo gelin inas cadowga ilaahay ka soo gelin oon difaac u noqonno oo maalkeenna iyo nafteenna iyo carabiyadeenna aan ku jihaadno diyaar uma tihin maasha allah tabaaraka raxmaan anigana xilkaas waa aqbalay ilaahay ha ila kalkaala intii kasoo qayb gashanin way mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu goobta munaasabadda waxaa ka hadlay naqiibka guud ee beesha gaaljecel ee wilaayada islaamiga ee hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool isagoona la dardaarmay nabadoonka cusub iyo jufadiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى أيان ماد علينا إلهي نقد يدد مسلمين النسي نمعوين كي سفرها بدن أن لسوكو بكرين ما هذا ودن الله سبحانه وتعالى أي أسقناتي أنت أكيد ديب وعن هالكا نقوم ماد علينا ولا يدن إسلامي هيران هكا غيب قادتي قوشان إيا نبضنا دوبستا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم aad baan ugu mahad celinaynaa si gaara ayadana waxaan ugu mahad celinaynaa muxaafadada mukayla ee ayadana qadiidan u dhabar adeegtay jazaakum allahu khayran ilaahay ajirkiina ha badiyo si gaar ahaana waxaan ugu mahad celinaynaa nabadoon maxamed deeq ee juhdigii badnaay iyo wakhtigii lasoo maray iyo xaaladda siday ahayd iyo sida wanaagga badan leh maanta shaqada ku wareejiyey daawiid cismaan muumin aad baan ugu mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran waxaan halkaan ayadan ugu mahad celinaynaa beesha ismaaciil aadan gaar ahaan sugow rooble gaar ahaan cismaa abikar waa ku mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum aad baan idinkaga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan rabnaa talow wiilkaas aad keensateen xilka aad u magacaawdeen in aad la shaqaysaan aad u cadaalad samaysaan wanaaggii aad ku doorateen aad ku xumaynin aadna ku soo dhowaysaan ee lama helaayo dana khaas oo adi aad leedahay hebelow ani dantayda haddaa ii samayn waysay micnaha kuma aqbalaani mana ku taageeraani mana ku rabi wax sax ma ahan diinna ma ahan annagana ma qaadanayn asna ma qaadan doono insha allahu tacaala wanaaggii iyo sharaftii aad walaalkaas ku keenteen ula shaqeeyo nabadoon soo dhowow annaga xaggayna kanna quba ahaan waa ku aqbalnay waana kula shaqaynaynaa hoggaankii cismaa abiikarna saasaan ku qaadannay waxaan kaa rabnaa adigana insha allahu tacaalaa nin diimeedaa tahay taxta raayaad ku jirtaa qabiilkan muslimiinta ayaad hoggaamisaa qabiilkana talo walba ayuu kuu keeni karaa wax walba ood u tillaabo qaadaysod qabanayso kitaabka iyo sunnada inaad u fiiriso tolka wax kastaa kaaga imaan kara inaadna ku degdegin xaalado badan aad iska fiiriso taladaadana waxaan ka rabnaa annaga tala gaal jecel waxyaabaha aad ka hadlaysid waxyaabaha aad qabanaysid shaqada aad u dhaqdhaqaaqaysid dhammaanteed waxaan rabnaa shaqo gaaljecel inay noqoto waxaan rabnaa xibnooyinka gaaljecel xibin ka mid inaad noqoto waxyaabaha in lagaaga bogsooda la raba waa xiban gaaljecel insha allahu tacaala gaaljecel ayaa lagu calaymo saaray gaaljecel ayaa ku duubtay asiga ayaa ku qaaday waxaana noo ballan ah kitaabkaas iyo sunnadaas insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed isagoona goobta ka caddeeyey in beeshu ay aqbashay nabadoonka ay caleema saartay jufada cismaan abiikar
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلها ما هذا إسكال نمعوينكي سفرها بدنا نسيي على مسارك موقتها ولكن أن امتحانك يعوليسك لودي باي لو أقاسمي nasoo waafajiyey asigoo ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabkiisa inuu naga dhaqaayo reerka ku dhaqaayo dadka muslimiintana ku dhaqaayo noo sheegay nimcadaas allahi na waafajiyaan u mahad celinayna alxamdulilah rabbil caalamiin intaa kadib waxaan u mahad celinayaa wilaayada islaamiga hiiraan ee odaguyaa sheekh guuleed awanabhaan iyo maxaafadada mukayla ee waaligeeda jooga dhammaan iyo martida waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr iyo wanaag ha idinka siiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa beesha cismaan abiikar muddo badan maogtahay gogashaan la taamayay bifadlihi wamanihi maantana aan joogno gunteedii iyo gabagabadeedii gogashaa quraxda badan leh ee aad fidiseen iyo maalkii aad ku bixiseen iyo ikraamkii ilaahay waxaan leenahay agtiisa wanaag khayr ha idinku bedelo ninka aad keenteen ee daawuud cismaan maaragta nin ilaahay tabar ha barakeeye wanaag iyo khayr lagu yaqaano waayo nin awalba dadka daaweeya wuu ahay nin xoolaha daaweeyana wuu ahay maantana waxaad u dhiibteen inuu danihiina daaweeyo maanta haddaad hoggaan ku imtixaanteen ee manzilkuu joogay aad kasoo laabteen shaqadaad u dhiibteen inaad ku dhibtaan ood ku dayacdaan dhib iyo ceeb ay idinku tahay annaga haddii aynu nahay dhaqankii reerka walaalka imtixaanka aad u dhiibteen oo aad keenteen waa idinka aqbalna waan idinla duubay waxaa ugu maqaale markii hadda uun shaqada loo dhiibayay uu maqla waa cararayaa lama fogaad waa idinka baxsaday duuraa looga daba tegay soo maaha mas-uuliyaddana qofka ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaa loogu dhiibo in loo dhiibaaba nebi sal slam sunnada ay ku timidba ninkaasu ilaahay ugu kaalmaynaa ninkaa marka idinka maanta intaad u showrteen kaali aad dhahdeen dhagaha iyo madaxa aad soo qabateen ood soo duuduubteen karfin aad ku rideen karfintii marka aad ku rideen oo danihiisa aad soo qabateen ood soo jebeyseen waxba kuu qaban mayne waxaad dhahday yeeli bayna idinka yeeli maayo markaas war adbaho ma fahmaysaan walaalkaas maskiinka ayaan la dhibin nin iska danaysan iska xoogsado ahaa waxaa laydinka rabaa marka inaad ilaahay ka cabsataan maanta mas-uuliyadda aad u dhiibteen samca idaaca waajib waa jazaakum allahu khayran marka waxaan idin dardaaramayaa walaalaha deriska idinla-a iyo bulshada deriska idinla-a wanaag iyo khayr kula dhaqmo walaalka shaqada loo dhiibay waxaan leeyahay ilaahay ka cabsi walaalka waxaan kula dardaarmi lahaa reer ismaan abiika cadaaladda waa ku dardaarmi lahaa nabadoonka waxaan dhihi lahaa nacfiga geedaha uu leeyahana waad garanaysaa xanaanadii xoolahana waa tahay tii dadka ku dar dadow geedahan aad guraysaan dar idinkuma jirta daaya ku dheh insha allahu tacaala dadkaada gacmaha ka qabo xoolihii aad u daaweynaysaa geedihiina guraha dhih kicil insha allahu tacaala ku dardaarmi lahaa insha allahu tacaala alla cabsidiisana waa kuu dardaarmi lahaa iyada dadkan cadaalad u noqo kow ka bilow inaad ilaahay diintiisa gaarsiisid meeshay wanaag khayr ku gaaraya insha allahu tacaala wixii aan qalday naftayda iyo shaydaaniga ka ahaadeen wixii aan dhahayna famililaahi ka ahaadeen ilahay waxaan weydiinaya khayr hana siiyo ilahay baraka hana siiyo allahuma ya raxmaan ya raxiim ya qawiy ya casiiz ya jabbaar ya shakuur ya man laa ilaaha illaa hu ilaahu asmaa sifaadkaadaan kugu baryaynaa ilaahu muslimiinta u gargaar ilaahu nasri i wanaag sii ilaahu khayr i wanaag sii ilaahu gaalada jibi ilaahu gaalada jibi ilaahu cerka ka yimaada ku sallid wax dhulka ka yimaada ilaahu ku imtixaan ilaahay waa casiiz oo jabbaar gacmahan ku horsanaynayo ilaahu ducada naga aqbal ilaahu ducada naga ajiib ilaahu xafladaan iskugu nimid mid baraka iyo khayr wanaag ka yimaada ilaahu nooga dhig ilaahu asmaa igu kal walaalay ilaahu ehel iyo qaraabo ka dhig ilaahu say u dhasheen kuwa usuturo ka dhig ilaahu raxmi i naxariis sii ilaahu intooda xanuunsan caafimaad sii ilaahu intooda xanuunsan caafimaad sii ilaahu intooda maallaan haysa maal sii ilaahu intooda qarriban soo toosi ilaahu intooda qarriban soo toosi ilaahu intooda taariku salaada ee salaada kusoo hanuuni ilaahu intooda tawxiidlaanta ee tawxiidka bar ilaahu erta tawxiid ka dhig ilaahu ahlu khayr ka dhig ilaahu kuwa xaggaada soo jooda ka dhig ilaahu kuwa dhaalimiin oo dadka dulmiyaha ka dhigin ilaahu kuwa la dulmiyaha ka dhigin ilaahu u naxariis deegaankooda ilaahu barwaaqa ka dhig ilaahu xoolaha barwaaqa uga dhig ilaahayow rabbi iyo raxmaano intooda ilmlaan haysa ilmasiib ilaahayow int- intooda imtixaan imtixaanka qaad ilaahu kooda maalka haysa barakay ilaahu xoolaha caafimaad u sii ilaahayow wanaag iyo khayr aan ku weydiinaynay ilaahu ehelkaan sii ilaahu dhib dhibaata kahay ilaahayow dhib dhibaata kahay ilaahu khayr iyo wanaag sii ilaahu walaalka la imtixaami ee imtixaanka loo dhiibay ilaah ugu kaalmay ilaah ugu kaalmay ilaahu daawud ugu kaalmay ilaahu ka ummadda khayr iyo wanaag ku hogaami ilaahu ka dhig ilaahu koo lagu daydo oo reerka suu yeela dhaha oo wanaag iyo khayr ummaddan ku haag ilaahu ka dhig ilaahu dalkooda iyo dadkooda ummaddan kuugu dejiye ilaahu ka dhig ilaahu kuwa rafaad iyo balaay laga dhaha ilaahu ha ka dhigin ilaahu koo sharaf iyo wanaag ku gaay ilaahu ka dhig ilaahu dhalinyada tu barakaysa ka dhig ilaahu dhalinyada tu barakaysa ka dhig dhalinyada kuwa barakaysan oo khayr iyo wanaag iyo diin ilaahu ka dhig ilaahu shar iyo balaay kuwa wada ha ka dhigin ilaahu kuwa gaaloowa ha ka dhigin ilaahu kuwa ku adeeca ka dhig ilaahu kuwa asaali ka tahay ka dhig waakhiru dawaan alxamdulilah rabbi alamiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay oo munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona sheegay in wilaayada hiiraan ay aqbashay nabadoonka ay caleema saaratay jufada cismaan abikar ee beesha gaaljecel الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الله سبحانه وتعالى يا مهدسن نعمك إلهي ونوغلي وإسلامنimada iyo iimaanka ay ugu weyihiin baan ilaahay ugu mahad celinayna subxaanahu wa tacaala waxaa mahad mudan dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan qiimaha badan ee lagu calayma saaraya nabadoonka qiimaha badan oo ay dhigatay jufada cismaan abikar ee ka tirsan beelweynta gaaljecel marti sharafta kala duwan oo culimo leh oo dhaqan leh waxgarad leh oo ugu horreeya ugaaskeenna waxa aan leennahay aad baad u mahadsan tihiin waa aad karaamayseen walaalihiin safar iyo socod baad u soo gasheen oo xaqay idinku lahaayeen annagana ka maamul lahaan waa idin mahad celinaa jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum waxaa sida oo kale mahad mudan beesha gogoshan qiimaha la dhigtay waa beesha cismaan abikar wakhtiga iyo juhuudda ku bixisay ummaddan tirada badan meesha isugu keentay waxaan idin leennahay waa aad mahadsan tihiin waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinna iyo juhuudda aad bixiseen ciddu waxay soo dooratay nabadoon waxaa horay u matalayey oo hoggaanka hayey walaalkeen macallin maxamed deeq daa'uud diini waa ugu mahad celinaynaa dadaalkii uu bixiyey sukeenkan iyo hawshaan inta ugu mudan asagaa iska lahaa wuxuuna xilka si sharaf leh oo qiimo badan oo qalbi fayowle uu ugu wareejiyey walaalkiisa cusub ee la doortay nabadoon daa'uud cismaan muumin aad baad u mahadsan tahay baan leennahay nabadoonkii hore nabadoonka cusub miise gaar ah oo uu dadka kaga soocan yahay baa jirta ama nabadoonnada jira waa nabadoon ditoor ah waa nabadoon takhasus u leh daaweynta xoolaha nool ama duunyada aan dhaqanno waa miise gaar ah waa nabadoon waana ditoor aad baan ugu mahad celinaynaa isagana waxaan leennahay soo dhowow doorashada ay ku doorteen beelweynta cismaan abikar oo ay la qabaan walaalahood sugow rooble oo ay la qabaan walaalahood ismaaciil aadan si guud beelweynta gaaljecel oo uu horkacaya ugaaska beesha aqbalkii ay ku aqbaleen aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan nabadoon waa ku aqbalnay waa kula shaqaynaynaa waana ku soo dhowaynaynaa garab baan kuu nahay inta aad toosan tahay oo aad shareecada ilaahay ku toosan tahay iyo dariiqa nebigeenna macaagaan nahay ilaahayna waxaan kuu baryaynaa inuu kugu kaalmeeyo shaqadaas culus oo lagu dhiiba waxaan rabaa ikhyaaray warkayga inaan ku gebagabeeyo dardaaran waxaana ku bilaabayaa walaalaha cismaan abikar oo soo doortay wadaadkaa qiimaha badan oo walaalkood ah waa nin macrifo loo leeyahay waa nin wilaayada dhexdeeda laga yaqaan waa nimaad aad ugu fikirteen adinkaa keenay asagu idinma idinkama dalban xoogaal baan nahay waa dadaasheen adinkana isma aadan khiyaanin bacda shidda wa tacab markaad doonteenna waa idinka ajiibo waa idinka aqbalay wiilka aad dhasheen oo aad soo doorateen ugu kaalmeeya inuu idinku hoggaamiyo kitaabka alleh inuu idinku hoggaamiyo cadaalad inuu idinku hoggaamiyo dhaqan wanaag inuu idinku hoggaamiyo wuxud iyo wadajir inuu idinku hoggaamiyo walaalnimo ka aqbala kulana shaqeeya inaad intaa kula shaqaysaan oo aad garab ugu noqotaan oo aadan khudlaaminin oo aadan garab bannaynin ma iga ajiibteen cismaan abikirow cismaan abikirow inaad wiilka aad soo doorateen oo aad bannaanka geedka maanta keenteen oo aad u keenteen dadka muslimiinta inaad la shaqaysaan oo si daacada ula shaqaysaan oo aadan la goynin oo aadan khiyaana aadan muxuu ahan khiyaanin oo aadan dulmi sabab ugu noqon inuu galo ma aqbasheen aad baad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran walaalka la soo doortay waxaan leeyahay waxa ku soo doortay waa dadkaagii waa ay ku jeclaadeen way kula jeclaadaan mas-uuliyaddaas culayska badan waxaan leenahay dadkaada u garsoor u cadaalad samee waxyaabaha aad mas-uulka ka tahay ama nabadoon oo dhan u yaallo waxa ugu horreeya oo nabadoon kuu yaallo waa shicaarka ama boorka waxa kugu qoran oo lagu soo qoro cismaan abikir ku soo qorteen aayadda qur'aanka ah wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu wada jir sabab ugu noqo inay wada jiraan cismaan abikir inaysan kala tegin daranahooda inaad ka warqabtid midkooda muxuu ahaa ee ay waxgaleen inaad ka warqabtid in xaaladooda guud aad la socotid oo cismaan abikir midnimadooda iyo wada jirkooda aad sabab u noqotid ilaahayna uu sabab kaaga dhigo wuxdada cismaan abikir markay ka timaaddo nabadoon waa inay u gudubto oo adiga aad sabab u noqoto wada jirka beelweynta sugow rooble ismaqalkooda is-adeeciddooda rag baa hoggaanka kaaga sarreeya walaalahaa ah mudan inaad la shaqayso ay kula shaqeeyaan waa inaad sabab ugu noqoto wada jirka sugow rooble iyo iswadashadooda isjacaylkooda muxuu ahaa isu kaalmayntooda ninka shaqeeya dhinaca aad jirta ka kabaya waa inaad noqoto shaqada kaloo nabadoon kuu taalla waxaa weeye si guud ama ismaaciil aadan ha noqoto ama gaaljecalka guud ha noqoto dadkaa wada dhasho walaalaha ah ilaahayna halka makaan uu dejiyey kutubka qur'aankaana haysto ballankii iyo beecadana ku galay kitaabkaas alle inaad sabab u noqoto wuxdo iyo wadajir iyo walaalnimo adiga kaa soo unkatay oo kaa soo bilaabatay in ay wada gaarto beeshaas magaca weyn qodobka labaad oo nabadoon kuu yaallo mas-uuliyad culus baa kuu taallo dadkaas ku doortay dacwo iyo diin bay kaa rabaan aqoontooda inaad ka warqabtay kaa rabaan dugsiyo qur'aan ay u furtay kaa rabaan macallimiin wax bartay inaad u keentay kaa rabaan culimo iyo shuyuukh wax bartay inaad u keentay kaa rabaan dantooda adduun iyo dantooda diimeedba hawl baa kuu taallo wilaayadaadana garab iyo gaashaan bay kuu tahay ku khudlaamin mayno ilaahay baana marag nooga ah waxaan rabnaa mas-uuliyadda ku saaran waa dadkaada dacwadooda iyo khayr usheegooda macruuf fariddooda xumaanka reebiddooda waa mas-uuliyad ku saaran wilaayadana waxay kugu tahay garab bay kuu tahay mas-uuliyaadka ku saaran nabadoon waxaa ka mid ah annagu cadow baan leenahay waa uu nagu soo duulay dhulkeennuu noogu yimid kitaabkeenna ma rabaan sharafteenna ma rabaan gabdhaheenna inay qaawiyaan bay rabaan dunyadeenna inay ba'day rabaan dhulkeenna inay qaataan bay rabaan macdanteenna iyo khayraadkeenna inay la baxaan bay rabaan waxaan rabnaa cadowga asaga ah inaad noqoto qof difaacaya dadkiisana u hagaya nacaybka gaalada jacaylka islaamka jacaylka qaraabada dariska walaalnimada dadka muslimiinta ah xagganna ku bayraya oo ku abuuraya nacaybka cadowga ilaahay gaalada kuwooda madow iyo kuwooda cadba nin ku abuuraya inaad noqoto oo amniga wilaayada islaamiga iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah nabadgelyadooda nin qayb ka ah oo meel ku aadan inaad tahay mas-uuliyad kuu taalla inay tahayna waa inaad ogaatid maamulka dadka iyo la socodkooda tawjiihooda xumaanka reebiddooda itijaahintooda adiga ayay kuu taallaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu